بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وشرط الصوم النية والإمساك عن المفطرات وشرط الصوم صوم كشرط جيس النية النيوي iyo walimsaaku afhaysi laga afhaysto canilmuftiraati waxyaabaha wax aafurinaya in laga afhaysto weeye waxa uu tilmaamayaa soomkii shardiga markaa aanu la-aantii ansaxaynin inay noqonayso inuu shaksigii niyoodo oo uu niyadii la yimaado maxaa yeelay camal saalix ah weeye camalka saalixa ahina laabudda min niya niyo waa lagama maarmaan nebiguna sala allahu alayh wasalam waa kii innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa acmaashu waxa ay ku xidhan tahay waa niyooyinka shaksi kastaabana waxa uu niyeysto ayaa uu leeyahay marka wuxuu leeyahay shardiga koowaad maadaamay cibaado tahay waa niyo niyadaasi waa tamyiisu alcibaada can alcaadaat bay faa'iideyn iyo watamyiis alcibaadati bacdiha can bacdi yacnii cibaadaadkii iyo caadaadkii inay kala saarto oo markaad la qatan tahay soon darteed ee waxaad wax la cuni weyday ay soom tahay iyo marka ay tahay caafimaad inaad ka daydo iyo ujeeddooyin kale ama waxba la-aan aad u qaday waa inay kala saarto wey marka cunto la-aantan waxaa keenay inay caado tahay iyo inay cibaado tahay niyadaa kala saaraysa waxaad wax la cuni weyda caddaynaysa cibaadaadka laftoodii maadaamaynu soomtii tilmaannay inay sunne iyo farad dirkaba leedahay faradka laftiisii ilaa saddex noocaynu usoo tilmaannay inay tahay dee ta aada sooman tahay niyadaa caddaynaysa soomtan aada maanta soomtay inay sunno tahay iyo inay farad tahay niyadaa kala xadidaysa haddaad tidhaahid farad baan uga jeedaa faradku inuu mid masalan tusaale ahaan ramadaan qadaa lagaaga lahaa u yahay inuu nadar yahay inuu kafaaro yahay waxaa kala xadidaysa maantadaa haddaad soomto waa niyada wey qodobka labaad waa imsaaka can ilmufadiraat waxyaabaha wax aafurinaya ama muftiraat waxyaabaha wax aafurinaya yacnii inaad ka afhaysato inaad ka afhaysato waxyaabaha wax aafurinaya marka wuxuu yidhi fayanwi qodobkii koowaad buu inoo tilmaamay oo fayanwi waa niyoonaya likulli yowmin maalin kastaba waa niyoon fain kaana hadduu yahay fardan farad wajaba waxaa waajibaya tacyiinuhu faradkaa inuu cayino oo ma ramadaanba ma nidarba oo ma sawmu nadriba ma kafaaraadba muxuu yahay waa inuu cayino niyaduu ku cayinaya oo bimacnaa uu gaar yeelo ta ay tahay wa tabyiituhu waa inuu ku beriyo niyadii min alleyli habeenkii oo inuu habeenkii go-aansado oo niyadii miduu habeenkii go-aamiyey waa inay tahay haddii ay ay soomtaasi tahay mid farad ah waa sidaa uu tilmaamaya marka wuxuu tilmaamayaa niyadiibuu xoogaa markaa tafaasiila ama faahfaahina uu gudagalay waxaana uu yidhi fayanwi likulli yowmin maalin kasta waa niyoonayaa maalinkaas uu niyoonayaa ama soomtaa uu soomayaa ama sunne ha noqoto ama farad ha noqoto horta maalin kasta waa niyoonaya oo soomtii sunne iyo faradba niyay u baahanta laakiin waxyaabaha ay niyadoodu ku kala duwan tahay waynu arki doonaa taasi buu kala qaado wuxuu kugu yidhi haddaba fa in kaana fardan fa in kaana soomu fardan soomku hadduu farad yahay oo soomkan aad soomaysa aan kala qaadne hadduu farad yahay maadaama faradkii iyo sunnadii labadiiba niyo u baahan yihiin hadduu farad yahay waxaa waajibaya kow tacyiinuhu inaad cayinto oo aad caddayso faradku waa kuma ila faradku soom qura maaha eh oo soomkii ramadaan buu noqon karaa faradku kafaaraad buu noqon karaa sowmu nadrin buu noqon karaa marka waa inaad cayintaa niyadaad ku cayimaysaa qodobka labaad ee soomka faradkaahi u baahan yahay waa tabyiituhu min alleyl niyadii inuu ku beriyo habeenkii oo qabla alfajri waa inaad markaa niyooto sida nebigaba ka sugan sala allahu alayh wasalam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama laha ama ama man lam yubayit asiyaama qabla alfajri falaa siyaama laha qofka waxa weeye niyada aan markaa go-aamin waaga ka hor oo aan soo kulmin oo aan go-aaminin ka noocaasi ahi soon ma leh markaa soomtii waxay u baahanaysaa niyo go-aansan mar hadday farad tahay wa akmaluhu waxaana ugu dhammaystiran oo ugu fiican an yanwiya inuu niyoodo markay masalan ramadaan oo kale tahay sowma qadin berri soomkeed inuu niyoodo oo afka kaga hadli maaye niyada uu ku qabto waxaan soomayaa soomtii berri oo can adaa'i fardi ramadaan ah ka ahaatay faradka ramadaan gudashadeedii ka ahaatay oo ramadaan faradkeedii gudasho aan gudanayo ka ahaatay oo qadaagii buu meesha ka saaraya adaa haddii la yidhahdo qadaagii baa baxaya taasi oo ah gudasho aan gudanayo faradkii bisha ramadaan oo aan qada ahayne hadda aan gudanayo haadihi sana sanadan iyadaa lilahi tacaala ilahay dartiina aan gudanayo sidaa inuu niyoodo ayaana sii dhammaystiran buu leeyahy oo ugu fiican inuu qalbiga ku qabto afka inuu kaga hadlaya maaha waayo talafudka iyo hadalka lagu hadlaya waa bidca ee waxay noqonaysaa sidaa inuu waxa weeye qalbiga ku qabto oo niyadii uu qalbiga sidaa ku go-aamiyo oo uu macnaha qalbiga u sheego oo uu ku qabto waxaan niyeysnahay inaan berri soomo soomtii markaa ramadaantii sanadkan oo ilaahay dartiina aan u soomay hadday ramadaan dhexdeed tahay sidaasi oo kale ile waa qodobka uu adaa-anka ka cabirae waxa weeye soom kaleba ma aqbalayso oo tacyiin iyadu uma baahno eh way iska cayiman tahaye laakiin waxay u baahan tahay tabyiit niyadii in lagu beriyo oo la go-aamiyo berri inaanad afuray walow ahbarahu hadduu uga waramo biru'yati aragtidii walow akhbarahu hadduu uga waramo shaksiga ay lilhilaali bisha aragtideydii biru'yati aragtidii hadduu uga waramo leylata shaki habeenkii shakiga man mid baa uga warramay yahiqu bihi uu ku kalsoon yahay oo miman mid xaggii ka ahaaday laa yaqbaluhu alxaakimu xaakimku aanu aqbalayn oo min niswatin dumar ah wa cabiidin addoommo ah iyo wasibyaanin fa nawaa markaasuu niyooday binaa'an ay baaniyan xaaluu yahay mid ku dhisaya calaa daalika arrinkaa isagaa isagoo ku dhisaya ayuu niyooday soomtii fa kaana minhu markaasuu maalinkaasi ka ahaaday ramadaan dabeedna waxaa caddaatay maalinkii shakigu inuu ramadaan yahay baaba caddaatay saxa waa ansaxaya oo soomkaasi waa ansaxaya haddana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo niyada goorma ayay wax taraysaa oo waxa weeye cibaadada ay anfacaysaa siiba soomta waxay wax taraysaa oo anfacaysaa labadii qodob ee cibaadaadka lagu binayn jiray mid ka mida markay ku dhisan tahay labadaa qodobna waa alyaqiin iyo wadannu اlghaalib waa yaqiin hubaal markay cuskanayso haddii niyadii hubaale ka horayso wax la huba ay tahay dee niyadii waxbay taraysa haddaan hubaal lama hayo ee dani wax dhaliyaa meesha yaallo dani qaalibaa yaalla markaana waxbay taraysa amaa labadaa haddaan midna aanay jirin oo aad masalan tahay ramadaan baan iska niyoonaya iyadaan labadaa midnaba jirin ama soom kalaan wakhtigeedii joogin dee mid suuro gelaysa maa waa in labadaa mid wan ay cuskanaysa cibaadadii niyada aad ula imanaysa waa inay meel ay ku tiirsan tahay oo niyadan kalifaysaa ay jirto taasuu tilmaamaya oo wuxuu yidhi hadduu bishii uga warramo habeenkii shakiga oo ah habeenkii soddonaad ee bisha shacbaan habeenkii soddonaad ee bisha shacbaan ayaa aragtidii bisha waxaa uga warramay shakhsigan soomayaa miduu ku kalsoon yahay oo isagoo hadalkiisa aan daah ka saarnayn inuu qof runlow a yahay laakiin kaaga darantee qofkaasi waxa weeye waa qof aanu aqbalaynin qaadiga muslimiintu oo marka loo geeyo ma yeelayo ama waa qof dumara ama waa addoon ama tusaale ahaan waa carruur iyo wax la mid a waa dad noocaasa adigu kalsooni buura abaad ku qabtaa inuu run sheegayo laakiin marka qadaagii la horgeeyo markaa shaksigan laa yuctabaru qowluh qowlkiisa la tixgelin maayo dabeedna sidaasi baad adigana ku binaysay niyadaada maaha inaad maalin gaaro ummadda ka soomayso laakiin waad ku qanacda hadday berrito dee arrintii sugnaan weydana dee soomtaadaasi jiri mayso saynu horeba usoo tilmaano qowlka saxiixa soomtu waa maalinka dee muslimiintuba soomayaan adiga soomkuu gaara la iman mayse laakiin markuu kuu sheegay ee uu yidhi war qaadigiina ile wax ka dooni mayno annagu u tegi mayno ile waxba naga aqbali maaye ayuu kugu yidhi ama gabadhii kugu ti war waan arkay indhahaygaa anaa saaray laba isweydiin mayso dabeedna adigoo arrintaa cuskanayoo leh kollay muslim kaloo arkaa la heli doonaa ayaad sidaa ku binaysa qowlka adoo cuskanaya ayaad niyootay berri inaad soomto dabeedna sidii baabay noqotayba intaasoo ummadoo kaleo lagu kalsoon yahayna hadhow waa sheegeen soontaadaasi waa kuu jirtaa maalinkaasi niyadaasi waa sugan tahay waa kuu jirtaa maxaa yeelay waxa ayd cuskatay dani haaliba xaggaaga ka sugnaaday waxba yaanu qaadiga agtiisa wax ictibaaraba ka yeelana walow ahbarahu biru'yati aragtidii hadduu uga warramo leylata shaki man midbaa uga warramay yahiqu bihi uu ku kalsoon yahay oo miman mid xaggii ka ahaaday laa yaqbalhu lxaakimu xaakimku aanu yeelayn oo min niswatin dumar ah iyo wacabiidin addoomo iyo wasibyaani caruur fanawaa markaasuu niyooday binaa'an aybaaniyan isagoo ku dhisaya calaa dalik fa kaana minhu markaasuu markaa ramadaan ka ahaaday oo minhu min ramadaan buu ka ahaaday yoomkaasi saxa soomkaasi waa ansaxaya maxaa yeelay niyadii waa uu jasmiyey oo berri inuu soomayo maca daalika dannina waa cuskadayoo wax danni faa'iideeya iskamuu bilaabin soomta eh ayaa meeshii yaalla wain nawaahu haddii uu niyoodo habeenkaa shakiga ee soddonka min hayri ikhbaari axadin iyadaan cidna uga warramin ayuu iska niyooday fa kaana minhu markaasuu ka ahaado oo minhu min ramadaan buu habeenkaasi ka ahaadayoo habeen ramadaan buu noqday lam yasix ma ansaxayo ma ansaxayo oo arrintaasi arrin sugan ma ah waayo cibaadadii dannina ma cuskan oo habeenkani waa habeenkii soddonkii shacbaan ee la yidhi dhammaystira waa yowmu shak in la soomana mid bannaan ma aha waxaad u cuskanaysaa haddaanay jirin oo aad haysataayoo bishii ku tilmaamaya marka iyadoo soddonkii shacbaana hayaad iska soonto waad tidhi hadday ramadaan noqotona maan iska af sidaydaa isaga afxidhnaado hadday noqon weydana maan iska afuro subaxiiba arrintaa waxba ka socon maayaan waayo soomtii wax allaaliya waxaad u cuskatay oo danni faa'iideeya yaqiinna hadalkeedaba daaya ma jiro mar haddaanad cid ku sheekaysanaysa ama carruur sheegayso le bishii annagaa aragnay ama nuunuu kale aanad maqal soddonka shacbaan waan iska sii niyoonaya marba say u dhacdaa baan eegayaa yani wax saxa maa soomtii waa cibaado cibaadadiina wakhti ay soo gashaabay leedahay wax loo cuskadana waa leedahay ku sugnaanayso marka maqadaan isaga dhigayaa oo bal iyo bal baan ku eegaya yani arrin saxama uuse qaraa-in iyo wax kale u cuskanayo oo uu sidii hore oo kale yidhaahdo dee hadday ramadaan noqotona dee saasaan u soomanaanaya le waa dadkaasaan ku kalsoonahay waa kuwaa ii sheege de hadday hadhow jiri weydana way buri sida saxiixa xitaa hadduu doono yuu jasmin nimbe ee tacliiqaasi ha ku jira ee sida saxiixa way ansaxaysaa ama waxbaba isagaan u cuskanayn inuu iska bilaabo oo yidhaahdo soddonka shacbaan anagu marka horeba waa ku dayaa waa iskaga dayaa dabeedna hadday noqotona waan soomanaadaa haddii kalena waa iska afura laga dhegaysan maayo waina waaw haddii uu niyoodo min kayri ikhbaari axadin iyadaan cidna uga warramin fa kaana minhu markaasuu ramadaanka ahaaday lam yasix ma ansaxayo sawaan waxaa isku mid a jazama niya niyada jasmiya aw taradada aw taradada biha ama ku taradudyaayoo faqaala yidhiya taradudkay faqaaladu u taallaa in kaana qadan hadduu beri yahay min ramadaan fa ana saa'imun anigu waa soomana wailaa oo haddaanu ahayn fa mufdirun kii aafuran baanay labada xaalatuu doonaba ha yidhaahdo mar haddaan cidiba waxba u dhaqaajin oo wuxuu waxa weeyaan wax ku dhisayba aanay jirin soddonka shacbaan baan iska sii soomayaa oo niyadaan go-aansanayaa waxaan odhanayaa berri waan soomaya iyo niyada waan laalaadinayaa oo waxaan odhanayaa berri waan soomanahay waa hadday ramadaan noqoto berri waan iska afuraya waa hadday noqon weydo midnaba ictibaar ma laha waayo wax allaaliya wuxuu u cuskanayo ayaan jirin cibaadaadkana ama yaqiin baa lagu galaa ama danni baa lagu galaa labadii midna meesha ma yaal walow qaala hadduu yidhaahdo laylata halaahiin habeenkii soddonaad ee min ramadaan ramadaan habeenkeedii soddonaad haddii uu yidhaahdo in kaana qadan min ramadaan haddii ay berri ramadaan noqoto fa ana saa'imun anigu waan soomanahay wa ilaa haddii kalena fa mufdirun kii afuran baanahay oo fa kaana min ramadaan ramadaan buu ka ahaaday yoomkaasi saxa waa ansaxaya waayo dee tan waxa weeye wax markaa danni faa'iideeya ayaa meeshii yaalla berrito inay ramadaan noqotona waa suure oo bishu dhammaystiranto inay sagaal iyo labaatanka aynu maanta soonnay ku dhammaatana waa suure maadaamay sidaa tahay oo alasluna uu yahay baqaau shahri bishu inay baaqi tahay asalkuna ahaa waxa weeyaan taasi waa sax weeye hadduu yidhaahdo waxa weeye intuu iska seexdo oo masalan uu soomtii niyoodo war waxba ka garan maayo ama waxbaaban dardareemayaaye haddii ay berri ciid noqotona dee waan iska aafuri haddii kalena waa iska soomana oo niyadaa taradud kale hadduu galo dhibaato maleh dhibaato maleh taradudkaasi waxba yeeli maayo waayo wuxuu cuskanayaa wax markaa asal ah ayuu cuskanayaa oo ah ramadaantii inay jirto waana yaqiin oo waaqicana way ku dhisantao dee labadaadkii ay noqoto ayuunbay noqonaysa berito waa suure inay ciid noqoto iyo inay ramadaantii noqoto marka dhib maleh tacliiqa noocaasi ahay dhibaato maleh walow qaala hadduu yihahdo laylata halaaiin min ramadaan habeenkii soddonaad ee ramadaan baa wuxuu yidhi in kaana qadan min ramadaan haddii ay berri ramadaan tahay in kaana hadduu yahay qadan berri min ramadaan fa ana anigu saa'imun kii sooman baanahay wa ilaa haddii kale fa mufdirun kii aafuran baanahay fa kaana min ramadaan buu ka ahaaday saxa waa ansaxaya wa yasixu wuu ansaxayaa annaflu sunnihi biniyatin mulaqa oo qabla zawaal niyo mulaq ah oo qabla zawaal ah ayuu ku ansaxayaa markuu faradkii iyo niyadiisii noocii laga rabay uu kaaga soo warramay ee ku yidhi faradkii laba qodob buu u baahan yahay kow tacyiin waa inaad cayintaa soomta aad soomaysaa waa tuma haddaanay ramadaan ahayn oo waktigu iska cayimayn waa inaad cayintaa mar hadday waktiga aqbali karto laba waa inaad tabyiitu niya samaysaa oo intaan waagu beriyin ka hor waa inaad niyada go-aamisaa inaad soomayso haddana wuxuu rabaa sunnadii inuu kuu tilmaamo sunnadii iyadu uma baahna tabyiitu niya iyo waxa weeye tacyiin midna uma baahna oo midnaba waajib maaha sida awadeed ba wuxuu yidhi wayasuxu wuu ansaxayaa annaflu sunnadii biniyatin mulaqa niyo sii daysan ayuu ku ansaxayaa ay mulaqa can taqyi markaa can tabyiit yacni tabyiidka ka sii daysan ma aha niyo aan mucayan ahayn yani taa uma jeedo u ee tabyiidkay ka sii daysantah tabyiidka inaad macnaha habeenkii ku berido oo aada waxa weeye waaga ka hor la timaado ayay ku ayay markaa ka sii daysantahay oo tabyiit uma baahna qabla zawaal taasi oo markaa ku sugnaatay zawaalka ka hor markaa soomtii sunnada ahayd iyada tabyiidkii wuu ka baxayaa meesha oo labadii qodob tacyiinkii kama baxayo malaa markii hore miyaan halmaamay malaa tacyiinka waa ka baxayaa ma jiraan idhi tacyiinku isagu ka bixi maayo oo waxa weeye dee soomanka sunnayaasha ahi waa fara badan yihin saynu dibba ka arki doono laakiin tabyiidkii baa meesha ka baxaya oo tacyiinka waxaa dhici karta haddaad tahay soom sunnaa baan soomayaa ama hargalin niyood ama habeen niyoodo in lagu yidhaahdo dee soomka sunnaahi waa kuma sunnayaashu waa fara badan yihiin intaasoo sunnaa jira eh waa kuma kaad soomanta ma sunno muqayadahoo qaydan baa oo la yaqaanoo hebel ah mise waa sunno mutlaqoo iska sii daysanoo soonuun ah horta waa kuma marka tacyiin wuu u baahan dee soonku haddii uu cayiman yahay oo uu mid tacyiina yahay oonu mid iska mutlaqoo iska sii daysanahay laakiin uma baahna tabyiit niyadii in waaga ka hor lala yimaadaa waxba waajib maaha laakiin way fiican tahay in lala yimaadaa laakiin waajib maaha ee waxaa kuu bannaan buu yidhi inaad la timaaddo qabla zawaal intaanay qoraxdu duhur u wareegin ka hor wixii gelin horeba ah inaad niyooto ayaa kuu bannaan haddaanad wax munaafiya la iman wax soomta burinaya haddaanu awalu nahaarka ku dhicin haddaad wax cuntay subaxii ama wax cabtay ama jimaac samaysay iyo wax la mid ah dee soon dambaad niyootaa kuuma ma suuragala oo iminka saynu isaga joogno ninkoo saaka iska soo quraacdo inuu yihahdo haddaan soomayaa dee suurogeli mayso laakiin isagaan waxba cunin haddaa siduu isaga joogo hadduu yaa shiikow hadda ma iga ansaxaysaa oo la yhahdo miyaad wax soo cuntu yaa maya wax jebiye soon ma samayno cunto iyo keyrkeedba waxaynu odhan karnaa dee haaya iska niyood haddaba soon sunne ah inta maalinka ku hadhay niyood marka wuxuu yidhi wayasuxu wuu ansaxayaa naflu sunnihi biniyatin niyo ayuu ku ansixi mutlaqatin ay can tabyiit niyo sii daysan oo ka sii daysan tabyiidkii yacanii inaan habeenkii lagu beryin qabla zawaalna ahaatay waaga ka hor duhurka ka hor oo qoraxdu intaanay duhur u wareegin ee geeskasuulin horteed ku sugnaatay marka adigu ahlulcilmiga in badani qabla zawaalka ayay ku xidhaan oo ahlulcilmiga in badani dariiqadaase mareen ahlulcilmiga in badanna waxay yidhahdeen maalinku dhammaantii gelin hore iyo gelin dambeba maxal buu u yahay waxa weeye soomta sunnaha ah in la niyoodo maxal bay u tahay wakti la niyoodo bay u tahay xadiista ku timi qabla zawaal nebigu sala allahu alay waslm inuu sidaas sameeyeyna ficilkaasi taqyiid ma keenayo inay gelinka hore un ku qaydin tahay waana qowlka aynuu ilanayno oo dhib ma laha gelin hore iyo ka dambe kuu rababa ha niyoode haddii waxa weeye aanu wax munaafiya la iman oo soomta burinaya maalinka dhexdiisa waa niyoon karaa soom waa niyoon karaa oo maalinka dhexdiisa inuu niyoodaa waa u bannaanta oo faradkii intaasay kaga duwanta oo faradkii habeenkii baa lagaa rabaa inaad niyooto inta aanay waagu dilaacin laakiin subaxii waxaa leeyahay sunnadii waxaa kuu bannaan inaad harhka kale iska niyooto si nebiguba sala allahu alayh wasalam waqtiyada qaarkood uu markaa uu caaisho iyo u soo galay oo xadiiska muslimka iyo oo markaa uu weydiiyey markaa inay waxhayso markay tidhi waxba ma hayana qaala idan asuum mar hadday arrintu sidaa tahay waan soomaya haddaba mar hadday arrintu sidaa tahay waan soomaya marka haddaan soomayaa bay ka dhigan tahay idan asuum haddaan soomaya maadaamay sidaa tahay marka waxay noqonaysaa arrinta noocaasiya inay markaa ansaxayso in waxa weeye markaa waxa ay noqonaysaa inuu shaksigii xilligaa soomtii ay u in waxa weeye ay soomtii xilligaa u ansaxayso oo nebigu sala allahu alayh wasalam dee harkaa galay ayuu markuu waxba markaa ay suuro geli weydeen lay waxba ma yaallaan ayaa uu yidhi waxa weeye dee haddaa ma soomaya marka harhka galay waxa isaga bannaan haddaanu wax soomta buriyey aanay ku dhicin inuu markaa yidhaahdo war hadda aan iska soomo amaa soomta faradka ah uma bannaana waaga ka hor mooyaane inuu harhgale niyooda wa yasixu wuu ansaxayaa annaflu sunnadii biniyati niyo ayuu ku ansixi niyadaasoo mutlaqatin sii daysan ay in kaana mutlaqa haddii uu sunnahu mutlaq yahay oo mutlaqan tintaasi tacyiinkiina waa ku dhici fii bacdi alaxyaan oo suuradda ishkaalkii hore aynu isku soo aroorinay yacnii kuma wada filla ee biniyatin niyo mutlaqatin ka sii daysan ay cani tacyiina tacyiinka laftiisii oo marka hore muxuu yihi tacyiin iyo bay u baahan tahay iyo iyo tabyiid soon mutlaqa way ansaxaysaa oo xitaa aan tacyiinba lahayn hadday waxa weeye dee soon mucayana tahayna laabudda min tacyiin oo labadaba way gelaysaa marka wayasuxu wuu ansaxayaa naflu sunnadii biniyatin bay ku ansixi mutlaqatin oo sii daysan oo cani tacyiina ka sii daysan ay in kaana mutlaqan haddii uu sunnadu tahay mid mutlaqa ama hadduu mucayan yahay dee laabudda min tacyiini oo soon ta sunna ahi hadday mid gaara tahay sida tii carafo yowmulcashuura masalan waxa weeyaan shuwaalkii oo lixdii maalmood oo shuwaalkii haddii kuwaa yahay tacyiinkii meesha waa yaalla ama hadduu mid iska mutlaqa yahay biniyatin mutlaqa sunnadii waa ku ansaxaysaa oo aan qeydnaba iyadaan lagu xidhin way ansaxaysaa qabla zawaal waxay kaloo ku ansixi zawaalka ka hor oo tabyiidkiina meesha markaa waa ka baxaya labadii qodobba markaa meesha way ka baxayaan fii bacdi alaxyaan marmarka qaarkoodna meeshii waxaa ka baxaya tabyiidkoo qura tacyiinkaa joogaya fii bacdi suwar wain akala saa'imu hadduu cuno kii soomana aw shariba ama uu cabbo halkanna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maxaa jebiyo soomtii mubdilaadkii uu dabada ka maraya weliba qaab had iyo jeer saaxibu cumdatu saaliga lagu yaqaano oo marmarka qaarkood intuu mubtade meel ka bilaabo ayuu khabarkiisa ilaa afar shan sadar dabadeed dhigaya oo hadalkaba maantaba uu isku xidhaya hadalku koro haydi mobilku odhan jira koro hay qaabkii oo kale uu kugu noqonaya wakhtiyada qaarkood in shardiyaa intuu bilaabo buu jawaabu shardiga wuxuu ridayaa intaa in leeg iminka tan oo kalea ka mid ah waa in waa ka halkaa ka bilaabay intaasi maantaba koro hay bay kugu noqonaysaa mar danbaad jawaabteed helaysaa ee marka ayaanad hays odhanin talo hadalku muxuu la laalaadaa in badan buu sidaa u laalaadaya mar dambaynu jawaabi doonaa waana mubdilaadkii oo wuxuu rabaa waxyaabihii soomta burinayay inuu kuu sheego dabeedna wixii baa hal mar buu dabada ka maraya markaasuu mar dambe odhanayaa baala sawmuhu halkaasuu jawaabu shardiga ridaya wain akala hadduu cuno shaksigii hadduu wax cuno wain akala saa'imu kii soomanaa haddii uu wax cuno aw amase shariba uu cabo aw amase wain akala saa'imu haddii uu waxa weeyaan kii soomana wax cuno aw shariba ama uu cabo aw amase istacada uu waxa weeye sanka wax iskaga shubo oo sucuud sameeyooo sanka wax iskaga shubo dawo iyo wax lamid ah aw amase ixtiqana dabada ama xubin taranka ha noqoto ama duburta ha noqote uu wax iska geliyo aw amase saba uu shubo fii udunihi ay maa-an biyo uu ku shubo fii udunihi dhegtiisa ama wax la mida dee oo fa wasala uu gaadho ilaa dimaaqihi maskaxda intii ka ah uu gaadho oo dimaaqu maskaxdiio markaa dee uu u gudbo jaa-ifo uu u gudbo oo joofkii macnaha uu gaadho maskaxda aw amase adkhala uu geliyo isbican far aw hayrahu ama far wax aan ahayn ayuu fii duburihi duburtiisa geliyey aw qubuliha ama gabadha xubin tarankeedii ayuu waxa uu sheegayo geliyey waraa'a maa yabdu waraa'a wixii ka dambeeya maa yabdu inta muuqanaysa can ilqacdati adugu maqcadati bay kolle qoraysaa nusakda qaarkoodna can ilqacdati ay can ilqucuudi lilxaaja yacni fadhiga ay u fadhiisanayso kortag ama keyrkiiba ha u fadhiisatee gabadhu marka ay kada loobsato xubin tarankeeda inta muuqanaysa wixii ka dambeeya ayuu fartaa ama keyrkii waxa uu sheegayo uu geliyey oo macnaha intaasi xukmulbaatin bay yeelanaysa wixii intaa ka dambeeya xukmulbaatin bay leedahay intan markaa muuqanaysaana xukmu daahir bay leedahay aw amase wasala waxa gaadhay ilaa jawfihi jawfkiisii caloosha iyo wixii la mid ah jawfkii waxa gaadhay shay-un shay baa gaadhay shaygaasoo min dacnatin dooxis ah wax lagu dhuftoo lagu duray aw dawaa-in ama dawo ah ayaa gaadhay oo jawfkii ayaa nabar lagu dhuftay oo kale masalan ha noqoto oo mindiye in laga geliya ama irbad ama wax la mid ah ama dawo lagu shubay oo kaa aw amase taqaya-a way iska mantajiyey weli hadal inoomu dhiibina ma aragta weli hadalka wuu laalaadaa waa halkaan laa korohay weeye intii shardiyada ahayd weli jawaab shardigeeda ma dhicin aw amase taqaya-a waa man waa iska mantajiyey aw amase jaamaca waa galmooday oo haweenayba u tegey aw amase baashara jirhkiisa ayuu jirhkeeda gaadhsiiyey fii maa duuna alfarji wixii markaa farjiga ka sokeeya wixii xubin taranka ka sokeeya ayaa jirhkoodii ayuu markaa isgaadhsiiyeen oo wax aan galmo ahayn ayuu macnaha sameeyey fa anzala markaasuu mani dejiyey oo manidi ka soo baxday aw amase istamnaa wuu iska mani doonay oo istimnaa buu sameeyey wuu iska mani raadiyey oo fa anzala markaasuu mani dejiyey markaana oo manidi ka soo baxday aw amase baalaqa waa ku xeel dheeraaday filmadmadati luqluqashadii iyo awil istinshaaqi ama sandaarsigii ayuu markaa ku xeel dheeraaday oo isku fogeeyey fanazala jawfahu markaasuu jawfkiisii ku daadigo oo ku baxsaday intuu sandaarsigii isku fogeeyey ama luqluqashadii ayay ku siibteen aw amase akhraja waa ka soo bixiyey riiqahu candhuuftiisii min famihi mise nusakda qaarkood kharaja weeyaan mise akhraja akhraja sax aw amase akhraja waa ka soo saaray riiqahu candhuuftiisii buu min famihi afkiisa ka soo bixiyey oo siduu kaga soo bixiyey kamaa idaa jara alkhayda sida inuu waxa weeye jiido duntii inuu ka jiido fii famihi afkiisa cinda fatlihi markii uu soo hayey isagoo soo hayo afka ku haysta ayuu ka soo jiiday afkii duntii uu ku soo hayey fanfasala markaasaa waxaa soo soocmay calayhi khaydka korkiisii ama dunta korkeedii waxaa ku soo soocmay riiqun candhuuf baa soo raacday dabeedna oo isagoo soo haya ayuu masalan jiiday duntii deedna afkii bay soo dhex marto candhuuf bay la soo baxday uma intaa kadib uu raddahu ku celiyey ay aaniyan mar labaad ayuu misna dib ugu soo celiyey duntii afkii afkii duntii oo candhuuf la baxday ayuu misna dib isugu soo celiyey mar labaad wabalca waana liqa candhuuftii dibidda u baxday uu mar labaad soo ceshaday ayuu liqa wabalca waana liqay riiqahu aw amase balaca waa liqay riiqahu candhuuftiisii buu liqay mutaqayiran xaaluu yahay mid bedelan candhuuftii oo bedelan ayuu liqay oo aan candhuuftii hore ahayn otole maxaa maxaa maxaa helay isagaa sheegi kamaa idaa fatala sida inuu sooho khaydan dun oo fataqayara dabeedna uu isku bedelo candhuuftii bisabqihi bahalkaa bakhaankiisa oo dabeedna waxaa duntaa uu soo hayay bakhaankeedii iyo runjigeedii uu isku bedelay candhuuftii isku bedeshay aw amase kaana najisan aw amase kaana riiqu candhuufku wuxuu yahay najisan nijaasba weeye candhuufta lafteedaa nijaasowday oo tole maxaa helay kamaa idaa damiya famuhu sida markuu dhiigo afkiisu afkiisii baa dhiigay babasaqa markaasuu tufay dhiiggii iska tufay xataa safaa ilamaa uu saafi noqday riiqu candhuuftiisa laakiin walam yaqsilu afkii ma maydhinoo ma luqluqan aw amase ibtalaca wuxuu liqay nukhaamatan xaako ayuu liqay min aqsal fami ka soo go'day afka halka u dambaysa oo dabeedna makhrajkii daahirka soo gaadhay khadiya ay ka soo bixi jirtay in kharaj in qadara waa hadduu awoodi karayo calaa qadcihaa xaakadaa inuu soo jaro iyo wamajihaa tufitaankeeda hadduu awoodi karayo isagoo awoodi karayo inuu bahashaa iska soo gooyo tufo awoodi karaya buu liqa fa tarakaa markaasuu ka tegey xataa nazalad ilaa ay ku daadegtayoo uu sidaa ku liqay ow amase dalaca alfajru waagiibaa dilaacay oo soo dhashay wa huwa mujaamicun isagoo oo jimaacaya isagoo galmo ku jira ayaa waagii eedaankii lagu dhuftay oo waagii dilaacay isagoo galmo dhexda kaga jira fastadaama markaasuu iska sii watay oo iska sii joogteeyey walow laxdatan ilbiriqsina ha noqotee wahuwa isaguna fii jamiici daalika waxaa la soo sheegay oo dhan waxaynu maanta soo wadnay oo dhan daakiran uu xasuusan yahay lisowmi soomtii uu xasuusan yahay int min awal ilaa aakhir waxaynu soo wadnay markuu wax cunays cabis san iskaga shubis galmo wuxuu doonaba ha noqotee isagoo soomtii xasuusan ayuu hawshii sii wada ama hawshaa sameeyey wahuwa isaguna fii jamiici daalika daakiran daakirun uu yahay mid xasuusan lisowmi caalimun ogna yahay bitaxriimi xaaraam noqodkana uu yahay kii og oo waxaan inuu soomta burinayana uu og yahay baala sawmuhu waka soomtiisu waa buraysaa wuxuu yii maantaba soo waday jawaabtii waa kaalkaa riday baala sawmuhu soomtiisu waa buraysaa wixii uu maantaba isa soo dabadhigo dhan wuxuu inagu yidhi badala sawmuhu wa calayhi korkiisana waxaa ah qadaa qalle ayaa saaran wacalayhi qadaaun qalle ayaa korkiisana saaran iyo wa imsaaku baqiyati nahaar iyo maalinka inta hadhay inuu afhaysto ayaa saaran oo waajib ku ah wuxuu rabaa halkan inuu inooga waramo waxyaabihii mubdilaadka ahaa waxyaabihii soomta burinayay waxyaabaha soomta burinayana labadii ayuunbay u noqonayaan shardi ile laba shardi waa kii usoo dhigay oo ahaa anniya iyo walimsaaku can lmuftiraat niya iyo in waxyaabaha wax afurinaya laga afhaysto marka marka la soo ururiyo waxyaabaha aan daliilka lahaynna indhaha laga laabto waxyaabaha aan daliil lahayn baa meesha ku sugane oo waxoogaa iska tafriicaadkii fuqahada ahe fuqahadii waxyaabahay kasii kala farfarci jireen kusii fogaan jireen waxay noqonaysaa hortu qadcu niya hadday meeshii timaado cala alqowl saxiix way burinaysaa qadcu niya niyadii inaad jarto oo dee soomtu waxay soom ku ahayd niya inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa haddaad niyadii goyso sida inaad tidhaahid waar anigu imaka soomanaan maayo oo maanta sibaaba iga tahay waar soomaar bal ii dhiib hebelo waxaaya waxaa ii soo diyaar waar ii dhiib oo mar dhow inta la yaar bal usoo diyaari la yahdo oo niyo hedhe waxaa ma hayne miyaa weydee kaa bal hadda kii kalena baadh kii kalena ma hayne iska daawo iska sii soomanaanaya haddaa taasi wax soconaya ma oo meeshii qadcu niya hadday timaado niyadiiba jarto ile soomtu soom waxay ku ahayd niyo ilaahay inaad u cibaadaysato oo u soomanaato aada niyootay oo iyo inaad ka joogsatay wixii wax jebinaya soomta aafurinaya labadaa qodob baa loo baahnaa mar haddaad niyadii saartay oo meesha ka saartay oo tidhi saacaddaa laga bilaabo soon ma jirta ii keen waxaan cuno waxa weeye soomtaasi waa burtay marka qodobka koobaad waxaynu leenahay waa qadcu niya waa niyadii oo meesha laga saaro haddii qofku waxay kaga ansaxaysay soomtu dee muslimnimada hadduu riddo la yimaado oo diintii ka baxana waa la mid oo iyadana soon ma leh lain ashrakta layaxbadana camaluk haddii waxa weeyaan shaksigii shirki la yimaado camalkiisaasi wuxuu noqonayaa mid baaba-ayaan waxba ka jirin walaa tubdil acmaalakum antum laa tashcuruun marka ma suuragal aha inuu waxa weeye yidhaahdo waxaan ku soomanahay cibaadaan wadaa diinna ma haysto ma suuragal aha waxyaabaha burinaya ee adilada leh waxaa iyaduna ka mid ah in waxa weeye uu wax cuno ama wax cabo ama sida uu sheegayo sanka uu iskaga shubo sanka uu iskaga shubo waayo sanka laftiisu waa maxal wax laga qaato wey aw maa yaquumu maqaamahuma ama wixii maqaamkoodaa degayo cunista iyo cabista oo sida irbadii waxa weeye cuntada noqonaysay oo kale inuu isku mudo saylontiya wixii la mid a aw maa yaqaamu maqaamahum wixii maqaamkooda degaya cuntadii iyo cabistii iyo waxaa sanka la iskaga shubayay taasina waxay noqonaysaa shay mubdilahoo cibaadadii soomta meesha ka bixinaya laakiin bishardi waa inuu xasuusan yahay hadduu ilaawo oo cabo oo cuno waxba ka jabi maaya waxyaabaha masalan burinaya waxaa ka mida inuu barheedh isaga mantajiyo barheedh hadduu iskaga mantajiyo iyadana waa buraysaa waxyaabaha burinaya adilada leh waxaa ka mid a galmadii hadduu galmoodo sida saxiixaa waxaa kaloo la mid ah istimnaagi hadduu iska manida ogaan isaga keeno ogaan isaga sii daayo yadacu dacaamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mar hadduu ilaahay dartii shahwadiisii uga tegi waayo o iska sii daynayo taasina waa jibinaysa cala alqowli saxiix wain kaana fiiha khilaaf waxaa kale oo iyaguna jebinaya dee xaydkii iyo nifaaskii gabadhii haddii ay ku dhacaan dee xaydkii iyo nifaaskii ay ku dhacaan iyaduna sidaas si leeg wey oo iyaduna waxay noqonaysaa wax markaa jebinaya ama waxyaabahan kale ee waxa weeye ama wax jaa-ifo la yskaga shubay ha noqoto ama wax dhiga la yskaga shubay ha noqoto ama wax daba la yskaga shubay ha noqoto ama waxa weeye candhuufahan iyo waxaan uu kala siibsiibayo dunahan iyo sheekooyinkan ha noqoto kullu hada laa yubdil cala alqowli saxiix waxyaabahaasoo dhani ma burinayaan qowlka saxiixa marka lagu socdo ma burinayaan halkaa haynoo joogto allahu subxana wa tacala aclam